waxaan u maleynayaa inay gaadhay xilligii aad sugayseen amba muhiimadda caawa casharaftan amba martiqaadkan uu lahaa sidaas daraaddeed waxaan jeclahay inaan u yeedho madaxweynaha ururka puntland diaspora form mudane cabdiqaadir xaashi oo isagu ah diblomaasi in muddaaba ka shaqeynayay arrimaha siyaasadda dhinaca arrimaha dibadda safiir amba xogey safaaradadna ka ahaa dalkan canada muddo aada u fog iminkana isagu diyaarinaya shahaadada b h d kuna nool dalka canada oo caawa martin oo ah si uu usoo dhaweeyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland islamarkaana sharaxaad kaba ka bixiyo qawaaniinta iyo qorshaha ururka puntland diaspora form
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waxmatullah barakaatu madaxweynaha dowlad goboleedka puntland doctor cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud farole marwada koowaad ee dowlad goboleedka puntland wasiirada arrimaha gudaha qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga iyo dimuqraadiyadda oo hadda xanuunsan oo maaragtay ku dhaceen howlwadeennada ka socda xafiiska madaxweynaha waxaan sharaf weynii ah inaan anigoo ku hadlayo magaca golaha qurbajoogta reer puntland oo puntland diaspora forum aan idinku soo dhaweeyo xafladdan quruxda badan oo ay iska kaashadeen ururka qurbajoogta puntland ama puntland diaspora forum iyo dadweynaha reer puntland odayaasha haweenka oqaasha waxgaradka ay isugu tageen waxaan jeclahay madaxweyne iyo wafdigii xubnaha wafdigu inaan idinku soo dhaweeyo xafladdan quruxda badan intaa markaan ka gudbo waxaan jeclahay halkan mada inaan ka iraahdo b d f ama golaha qurbajoogta reer puntland golahan waxaa la asaasay toddobiyo tobankii bishii august labadii kun iyo sideedii waxaana lagu asaasay magaalada garowe magaalada axda gobolka dowladda goboleedka puntland waxaana asaasay dad qurbajoogta ka mid ahaa oo markii nasiib u yeeshay inay isugu tagaa isugu tagaan magaalada shir lagu abaabulay oo sidii la rabay ama qabsoomin markii shirkii uu shaqayn waayana waxaanu ka fakeray sidii ugu fiicnayd oo aan uga faadaysan lahay waqtigeygii markaasaa waxaan nidhi marka intaad iska noqon lahaydeen wax fiican sameeya waxaanan sameynay golahan golahan marka waa gole ku jira formative stage maaha golo dhan maaha golo u baahan weya dhammaantiina aad kasoo qayb gashaan oo maaragtay ra'yigiina iyo ku darsataan iyo afkaartiina halkan ujeeddada loo sameeyey waxay ahayd marka saddex arrimood intaan halkan chapterkan u gelin saddexda ujeeddo waxayd in la isku xiro qurba joogta reer puntland oo adduunka wadamada kala kala gadisan ku nool in qurba joogta iyo la isku xiro markaa dowlad goboleedka iyo dowladda markaa ka jidha oo ka talisa dowlad goboleedka puntland iyo institutionska ka howlgala puntland iyo intan saddexaad oo in profileka puntland kor loo qaado oo sidaad ogtihiin hadda waxaanu joognaa dowlad goboleedka minnesota dowlad goboleedka minnesota waxay ka mid tahay dowlado isu tegay oo dal la yidhahdo america ama united states of america marka dowladdan waa dowlad magac leh dhaqaalo badan leh madax leh dowlad goboleedka puntlandna sidaas oo kale weji ah inay ay noqoto baan anagu haddaan nahay b d f aanu jeclaysanaynaa qurbajoogtana waxaanu jeclaysanaynaa inay ka qayb galaan sidii loo gaarsiin lahaa puntland inay tiigsato federal stateska ka jira adduunka oo sida australia oo kale oo madaxweynuhu ka yimid sida canada oo kale sida halkan oo kale waxaa dowladuhu ka kooban yihiin stateyo ama dowlado kala xor ah laakiin isku mid ah aan aan aan maaragtay hal meelaha laga talin oo hal qof iyo wuxuu raba uusan sheegin laakiin haddana ay ka dhaxayso siyaasad arrimo dibadeed oo guud dhaqaale ama lacag ka dhaxayso iyo maaragtay difaac oo ka dhexeeyo laakiin wixii intaasoo kale intaa laftooda la coordinate gareeyo oo laga wada tashado intaa markaan ka gudbo waxaan madaxweynuhu wuxuu ka yimi qurbaha sida wasiirku sheegay marka runtii in looga waramo u baahan dhibaatada qurba joogta haysata ama contributionska ay ka geysan karaan horumarinta dalka runtii ma aha marka redundancy baa imanaya haddaan hadda ku celiyo wuxuu ogyahay oo maaragtay ku daahi maayo laakiin waxaan rabaa oo iska calacalaynaa maadaama madaxweynaha iyo wasiirada ay naga tageen ayagoo ay xagga jiraan annaguna halka aan joogno madaxweyne meeshaan hadda dadka jooga oo sooma soomaalida ah ama gaar ahaan reer puntland ah reer puntlandna intay ka yihiin soomaalidai dhibaatada iyo iyo iyo iyo rajadaba ay kala wadaagaan promises badanna way leeyihiin wax badan oo wanaagsanna way leeyihiin oo waad aragtaa hadda sida dadka wada quruxda badanoo dhisan oo maaragtay horumarku ka muuqdo oo badanna way jiraan baaba iyo iyo iyo dhibaato badanna way jirtaa runtii waxaa statistical fact ah wadamada hadda maraykanka canada iyo u k oo hadda u socotaan dhalinyarada yararka ama teenagerska soomaalidu waxay u badan yihiin for the first time dadka ku jira jeelasha waa nasiib xumo weyn waxay ku dhacday arrintaasi dhibaato la xidhiidha arrimo badan oo ay ka mid tahay qoysaskii soomaalidoo dumay raggii oo runtii aan doorkoodii si fiican u gelin oo ama arrimo dhaqaale reerkii uga tegay iyo haweenkii caruurtii ka tegay haweenkiina aanay isfahmaynba ilmihii ilmihiina luqadii wadankii la geeyay barteen haweenkiina luqadii waxay yaqaanaan afkii hooyay garanayaan marka waxaa dhacay disconnect ilmihii iyo iyo waalidiintii aabihiina wuxuu imanayaa mar talo ay faraha ka baxday uu imanayaa boodboodaya marka wax badan aan la qaban karin runtii marka waxaan arrintaa uga hadlayaa madaxweyne waxaan u baahannahay annagu aanu dareemaynaa in dalku isaguna ka faa'iidaysan karo qurba joogta aada uga faa'iidaysan karo qurba joogtuna dalka aada uga faa'iidaysan karno haddii dowladdaada oo runtii hadda fafaalaheedu aada noola fiican yahay aan aadna idinku hambalyanayno runtii arrimaha hadda wasiiradaadu sheegeen adna aan huba inaad qaarkood sheegi doontid oo ay ka mid tahay maalan hadda annaga markii aan tegay labadii kun iyo sideedii puntland madaxweyne cadda muusena casumay oo nagu casumay aqalka madaxtooyada marka isaga madaxweynaha laftigiisa noo sheegay in dhibaata haysatay dhaqaalihii in aan la xataa askartii inay sagaal bilood ama sideed bilood aysan mushaarkii qaadan yani iska daa dadkii civilianka ahaa marka waxaanu runtiina gelisanay diiro weyn waxaan dareemaynaa in rajo fiican ay jirto annaguna qurbajoog haddaan nahay runtii waxaanu geli karnaa door weyn qurbajoogtu lacag bay wada haysataa laakiin ilmihii baa ka baaba-ay runtii wax jiro wey haddii marka madaxweyne aada waa sida uu sheegay kajiir maaragtay wasiirka arrimaha guduhu dowladdu afar iyo toban bari unbay jidhaa officially waa waa saxa weye laakiin haddii madaxweyne la sameeyo iskuullo standardka dadkaanay waxbarashada ugu bartay ah oo private sectorka iyo dowladdu iska kaashadaan la sameeyo clinics modern ah oo maaragtay dadka qurba joogta ah loogu talagalay inay daweeyaan ilmahoodii iyo xaasaskoodii dadku lacagtii hadda waxay ku dhamaatay suuriya iyo malaysia iyo egypt iyo ethoobia iyo kenya ragga halkan joogo waxaa laga helaya haddaan idhaha istaaga inta carruurtooda maqan tahay xaasaskooda rag badan baa istaagaya marka haddii garowe caasimadda maaragtay ama boosaaso ama gaalkacyo ama laasacaano ama goldogob ama magaalooyinka waaweyn baran magaalooyinka waaweyn oo dalka haddii maaragtay laga dhisi lahaa iskuullo waxaa soo noqon lahaa dad badan oo meelo maantay runtii ilmihii iyo carruurtii xaasaskiina aysan comfortable ku ahayn oo ku nageyn lacagtiina ku dhammaatay ka soo noqon lahaa marka waxaan idinka codsanaynaa madaxweyneha mudnaan siisaan sidii qurba joogta aada runtii magaalooyinka waaweyn dhul deeqa uga horta ka siin lahaydeen aad tirahdaan qofkii dhisanaya halkan muddo waktiyaysan dhulkii waa siinaynaa ha soo degeen dadka gudaha joogana waxay u noqonaysaa incentive dhaqaalihii baa ku hor yani dad qofkii soo degaaba dhowr qof oo reer puntlandna ku kor noolaanaya waayo dadkani dad lacag adag adag haysta weye oo lacag adag bixinaya marka waxaan idinka codsanaynaa inaad mudnaanta koowaad siisaan si ilmaha yareer loo badbaadiyo in aad samaysaan facilitieski waxbarashada iyo iyo caafimaadkana loogu horumariyo waxaan kaloo jeclaysanaynaa waxaan kaloo madaxweyne jeclaysanaynaa in la furo xafiis u shaqeeya waabay jiraa madaxweyne cadda muusen wuxuu magacaabay nin director ah oo berigii aanu meesha joognay oo shirka la sameynayay xafiiska qurba joogta xiriirye ka ahaa ducaysana i think oo halkan ka tegey waxaan jeclaysanaynaa in haddii ay suuragal tahay xafiiska noocaasa la xoojiyo oo u khidmeeyo dadka qurbaha ka imanaya dadka qurbaha markay ka yimaadaan annagu hadda markaan ka tegnay arboorka boosaaso mayham baan ku dhacnay maaragtay dad saa isu dabamaraya oo aada maarata u kulul meel aada u dhibaato badan waxaa aada u fiican madaxweyne iyadoo laga eegayo business maaragtay perspective iyo in dadka lasoo jiito tourism internal tourism la sameynayo in loo fududeeyo dadka qurba joogtaa markay tagaan puntland in ayagoo aan dhib arag oo wadanka u xiise qaba inay kasoo noqdaan oo dadka customerskoodii loo maaragtay loo loo fududeeyo siday baabuur hadday keensadaan ay ula soo degi lahaayeen siday hadday business keensadaan ula soo degi lahaayeen taa dadkuna waa ka faa'idaysanaya dalkuna waa ka faa'idaysanaya annaguna qolooyinkayga halkaan joogana oo dantu badday halkaan ay joogaana dalkiina icmayno oo markaan tagno annagoo waxaan soo noqonaynaa raja rajo yar